الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله والصحابة أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى waxaan jeclahay walaalayaal maadaama aynu marayno wakti ama muusin barakaysnaa gebagabadiis saddex masalo oo ku saabsan dhammaadka bisha oo ayna soo qaabilsan oo fidradu ay ka mid tahay ama zakaatulfidriga inaan xoogaa iska xusuusino waa wakti cajaa'ib ah oo gebagaba ah oo labaatan iyo sideed ramadaan ayaynu maraynaa waana jumce marka guriga ilaahayna waynu ku jirnaa insha allahu tacaala marka wax yar ayaynu intaa isxusuusinaynaa ramadaanka markii la waajib yeelay sanadkii labaad oo hijrada waxaa kaloo la waajib yeelay zake la yidhaahdo zakaatu lfidri ama zakaatu lbadan oo jirka dadka laga bixiyo bini aadamka laga bixinayo sida xoolahaba midda kale looga bixiyo ayaa middaana waxaa laga bixinayaa binu aadamkaa laga bixinayaa binu aadamka oo dhan maa dadka muslimiintaa baa lagu faral yeelay waa zake fadli badan qad aflaxa man tazakaa waxaa liibaanay qofkii isdahiray oo dahirmay oo xumaantii iyo macaasidii iyo wixii la diidanaa oo dhan iska dhowray zakaatulfidrigiina bixiyey waxay leeyihiin culimmada qaarkood waxay aayaddu ka hadlaysaa ama kusoo degtay zakada la yidhaahdo zakaatulfidriga zakadaas nebigaa faral yeelay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ku faral yeelay dadka muslimiinta ah ayuu ku faral yeelay mid lab iyo mid dhadigba mid yar iyo mid weynba waxayna leedahay axkaam tiro badan oo qeyb ka mida aynu xusayno insha allahu tacaala zakada iyadaay sida xadiidka khudbada ku maqlayseen oo sanadkiisu jayidka ahaa wuxuu tilmaamaya xadiidkaasi qofka soonkiisu inuu mucallaq yahay ama ku xidhan yahay bayna asamaa'i walard oo xaggaas uusan usii dhaadhacaynin ilaa ilayhi yascadu lkelimu اطayib wاlcamalu الsaalix yarfacuh xaggaasaa camalka wanaagsan loo dhigaa loo kor yeelaa sida aayadda qur-aanka inoo caddaynayso markaas ilaa uu qofkii zakadaa bixiyo zakaatulfidriga ah baa soonkiisi mucallaq yahay oo waxaa la doonayaa qofkii heli karaa oo dadka lagu waajib yeelay ka mida inuu bixiyo waxaa kaloo culimmadu ay dhaheen zakaatulfidrigu wax allaale wixii khalal dhacay soonka dhexdiisa ayaa lagu kabaa sida salaadda haddii sahwi ku dhaco sujuudu sahwi loogu kabo oo laba sujuudoodoo sajidtay sahwi la yidhaahdo qofku ula yimaado sidaasoo kale ku weeyaanoo zakadaan markaa bixisid wixii khalal kaa dhacay ayaa lagu kaba yaa nebiguna wuxuuba tilmaamay calayhi salaatu wasalaam zakadan in la faral yeelay oo ay macnaha loo jireeyey duhratan lisaa'imi min allagwi waalrafahi qofka saa'imkaayoo sooman in lagu dahiro looga dahiro laqwigii iyo rafadkii waxyaalihii ka dhacay oo hayru munaasabka ahaa ayaa looga dahiraya zakadaani marka xilli ayay waajibaysaa dad bayna ku waajibaysaa waxay waajibaysaa wujuubkeedu kow yahay markii qofka hameenka iidda maalinta ugu dambaysa ramadaan gabalku u dhaco maqhribkaas bilowday ee bisha kale wujuubkeedu waa markaa weeyaan marka ayay waajibaysaa waxay ku waajibaysaa qofkii ramadaanka soo joogay maqhribkaasna gaaray oo shawaal qayb ka mid ah la kowsaday walow bacda almaqribba ha dhinto hadduu doono ramadaanna soo jiray bisha shawaal la yidhaahdana gaaray juz ka mid a ama qayb ka mid a haddii qofku ramadaan oo dhan inta soo jiray soo noolaa uusan gaarin hameenka ciidda maqhribka u dhicin gabalkii uusan gaarin dhicitaankiisa oo intaa ka horaysa ilaahay oofsado sakaatulfidri lagama rabo haddii maalan ay gacantaada soo gasho bacda maqrib ama qoraxdu intaa ay dhacday ka bacdi zawja xaas baa ninkii guursaday hameenkii ciidda maqribkeedii ka bacdi ama ilmaaba u dhashay awal urka ku jiray habeenkaas maalan dadka noocaas oo kale ah oo ka bacdi qofka tasarufkiisa soo galay iyagana zaka laga dooni maayo zakaatulfidri labadaa juz waa inay isla jiraan ramadaankii iyo maqribkaana uu gaaray qofkaani waxay ku waajibaysaa qofka muslimkaah wuxuuna ka bixinayaa naftiisa iyo cid kasta oo nafaqadiisu nafaqadoodu ku laasimtay ama ku waajibtay inuu biilo ayay ayaa laga doonaya inuu ka bixiyo naftiisa iyo dadka nafaqadooda ku waajibtay dhammaantood waa qaacido macnaha kulli ah oo qaacido weyn ah oo manduuqeeda iyo mafhuumkeedaba masaa'il laga soo reebo labadaba masaa'il ay ka soo noqdaan zakada iyada ah oo sakaatulfidriga la yidhaahdo waxaa la bixinayaa waa raashin raashinaha nebigu tiltilmaamay calayhi salaatu wasalaam hal saac baana la bixinayaa raashinka la bixinayo waa raashin nadiif ah oo aansuus iyo bolol iyo ceeb midna lahayn waa raashin aan shiidnayn ee miro ah ee xabad leh waa raashin nadiif ah waxa la bixinayana waa hal saac wuxuu ka bixinayaa qofku xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo naftiisa iyo waalidkii haddii nafaqadoodu ku waajibtay intaba waa ka bixinaya raashinka isaga ah waxaa la bixin karaa timirta iyo zabiibka iyo raashinahan kale oo midhaha leh iyo aqidka garoorka waxaasoo dhan baa la bixin karaa waxaase lagama maarmaana raashinkaa bixinaysa inuu quutulqaalib yahay oo raashinka meesha laga isticmaalo si masaakiintu wax la cuno oo wanaagsan oo la jecel yahay loo bixiyo dadku raashinka qaalibka oo inay isticmaalaan magaaladaas ay joogaan ama makaanka ay joogaan ayuu bixinayaa qofku hal saac buu bixinayaa halka saac waa ilaa laba kun iyo afar boqol oo garaam waa laba kiilaya bar wax dhiman shan koombo unbaa iska bixinaysaa sidaa ku bixin jirdheen shantaa koombo oo aan nusqaani hadda ku jirin ee ziyaada laga yaabo inay la socoto laba kiilo iyo bar shan koombo oo nadiif ah sida ugu fiican inuu qofku iska bixiyo wey raashinka isagaa oo la bixinayo waxaa fiican sida nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in la bixiyo salaada iidda horteeda intaan iidda la tukan qabla salaah in la bixiyo walow ay bannaan tahay intaan iiddaba la gaarin oo ramadaanka maalmihiisa dambe iyo bishaba in la sii bixiyo laakiin wujuubkeedu marka uu ahaa maqhribkii misna qabla salaah in la bixiyo saqdada fadliga badan oo cajaa'ibkaa middaa weeyaan haddii qofku uu sugayo qofkii la siin lahaa sadaqadan ee qariibka ahaa ama u suubanaa ama wixii la mid ah intidaar waa samayn karaa waa sugi karaa waxaan la ogolaynoo xaaraam ah in loo dibdhigo maalinta ciidoo dhan laga dibdhigo wax keenaya in la dibdhigan aysan jirinin lama ogola sadaqada iyada ah oo saa loo bixinayo oo fadliga badan oo soonka lagu lagu khatimayo oo zakaatulbadanka la yidhaahdo waxaa la siinayaa dadkii mustaxiqiinta ahaa oo mutaystay ee zakada la siin jiray asnaaftii oo dhan mayaa la siinayaa mise hal qof waa layska siin karaa mise siddeeddii qolo zakada la siin jiray ayaa la doondoonayaa oo markaa intii laga helo la siinaya hal qof waa la siin karaa sakaatulfidriga hal qof ayaa loo dhiibi karaa oo la siin karaa oo shardi ma aha inaad dadkii o dhan isla raadisid madaahibta afartaana saddex ayaa sidaa qaba iyo qayb ka mida culimmada madhabka imaam shaafici walow kaana xayan la afta' bih haddou noolaan lahaana culimmadu waxay dhahaan maanta sidaa unbuu jawaabi lahaa maadaama ay cudurtooday masalada ayadaa ku tadbiiqinteeda madhabka marakan imaam shaafici raxmat ullaahi calayhi waradia allahu canhu ardaa dadkaas baa la siinayaa zakada ayadaa qofku hadduusan dadka nafaqadooda ku waajibtay oo dhan uusan ka wada bixin karin naftiisa ayuu marka ugu horaysa ka bixinaya xaaskiisa ayuu ku xijinayaa sidaas ayuu iskugu xijinayaa ilmihiisa yar buu ka bixinayaa aabbihiis buu ku xijinayaa hooyadiis ayuu ku xijinayaa sidaas ayuu u bixinayaa dadyowga guryaha ka shaqeeya oo xaafadaha ka mid ah waa kala duwan yihiin dadka dhaqaalaha ku shaqeeya oo khaadimaadkaayoo jaariyaadka kirada qaata iyo wixii la mida lacagta qaata raatibka qaata mushaarka sakaatulfidrigooda reerkay la joogaan laguma laha iyagaa iska bixinaya qofkii qofka uu dhalay oo qaangaarkaah oo kasabka kara sakaatulfidrigiisa aabbihiis laguma laha qofka qaangaarkaah haddii laakiin uu qaangaar yahay oo uu yahay qof markaas ama curyaan ah ama iska boosa amaba yahay qof cilmiga sharcigaa baranaya waxna ka fahmaya cilmiga sharcigaa baranaya waxna ka garanaya dareen leh sakaatulfidriga waa laga bixinaya iyagoo qaangaara qofka kutubta akhrisanaya cilmiga sharciga akhrisanaya fahmadana wax uga joogaan iyo qofka iska curyaanka iyo dadka noocaas oo kale ah qaangaarba ha ahaadeen iyaga waa laga bixinaya dadka kale oo xaafadaha ku nool oo maalan gabadha reerkaas xaaska jooga dumarada iyo gabdhaha iskala jooga iskala saaxiibada oo iskaga heshiiyeen inay xaafaddana ka cuntayso reerkana wixii ay ku tari kadho u shaqayso fidradooda waajib kuma ah ninka iyadabaa iska bixinaysa iyaduna waa masaa'il badan masaa-isha fidrada ka imaanaysa oo culimmadu iga hadlaan waa zake la doonayo in laysku dahiro oo la bixiyo oo fadli badan oo cajaa'ib ah zakadaa waxaa loo baahan yahay in la bixiyo oo masaakiinta laga farxiyo oo ay sida macnaha dadka kale u damaashaadayaan oo maalintaa ciidda u faraxsanaanayaan iyagana looga farxiyo oo la waayo cid wax tuugsanaysa ama wax baryaysa qof kasta wax uu ka dhergi kalo inuu helo oo la siiyo haddii ninku mucsir yahay oo usan waxba haysan islaan uu qabo xoola haysata oo dhaqaale leh oo qaniye ah oo malyandheer ah isaguna waxba ma hayso isagiina hadda waxba ma hayso waxba ku waajibi mayaan islaanta uu qabana ninkaa laga rabay inuu ka bixiye ninka hadduusan waxba haysan iyada lafteeda la dhihi maayo adiga waajib waxa kuwa inaad iska bixisid laakiin waxaa u bannaan una fiican inay iska bixiso walow isaga laftiisaba ay siin kadha markaa zakada maadaama usan waxba haysan haddii qofku dadku zakada ka bixin lahaa ay magaalo kale jiraan isaguna meel kale joogo zakada xaggee lagu bixinayaa ma meesha uu joogo mise dadkaas meesha ay jiraan ayaa lagu bixinaya ama xoolihiisibaa maqan isagiina halkaan uu jooga xoolihiisina magaaladii uu ka yimid ama miyig uu ka yimid ayay u jiraan haddii dadkii meel jiraan qofkii sakadoodu ay ku waajibtay inuu ka bixiyana uu meel kala joogo sida muctamadka ah dadkaa meeshay jiraan haddii la helaya dad masaakiina oo qaata raashinkaas dadkaa meeshay joogaan baa la siinaya maxaa yeelay dadka meesha fadhiya masaakiin baa ku xisaabtamaysa haddii masaakiintii meesha aad joogtay ay ku xisaabtamaysay dadkaa waxa laga qaadanaya laga safriyo meel kale loo naqliya zakadii masaakiintaasaa wax waayaysa oo dadkaasoo dhan meelo kale u diraan haddii meesha ay masaakiin joogto masaakiin ay leedahay isagu meeshaan uu joogo masaakiinta joogto u siinayaa dadku mas-uulka ka ahaana meesha ay jiraan ayuu wakiil u samaysanayaa wuxuu leeyahay zakadaas ha la bixiyo waxaa kaloo jira oo madhabka iyo masaa'ishiisa ka mid ah aan weliba xoog yarayn inuu meeshuu joogana uu kaga bixin karo waana khilaaf ku dhisan marka hore zakaduma dadkaas inta ku waajibto isagu ka xambaaraya mise marka horeba bilowga horeba isaga ay ku waajibaysaa oo ka bixinaya haddii ninkii maqan yahay ninka xaaskiisii iyo carruurtiisi meel joogaan wakiil uusan samaysan xaaskaasi dayman mayso zakadii zakaatulfidrigii qardo iyo amaah inta u qaadato sii bixin mayso wax ka saaran xil iyada ma jidho lagulamana khidaabin shaqana kuma leh hadduu bixiyay haddii kaleba ninkaan reerka ilahay mas-uulka uga dhigay baa lagu leeyahay waxaa la mida dadka kale oo nafaqadoodu ku waajibtay zakada waxba sii daynsan mayaan laakiin gabadha haddii nafaqadu ka go'do iyo biilku meel iyo dukaan bay biilka kasii fuulaysaa oo kasii amahanaysaa markuu yimaado bay dhahaysaa intaasoo biil ayaan qaadanay markaa waa laga bixinaya nafaqada waa sii amaahan ka dhaa laakiin zakaatulfidriga ma sii amaahan ka dho masaa-isha macnaha fidrada dib baa insha allahu rajaynaya in culimmadu usii tamimi doonaane inahaas ayaa ka mid ah waxaa la doonayaa baaraka allah fiikum raashinka quutulqaalibka ah oo fiican oo nadiifka ah oo aan shiidnayn ee midhaha leh in la siiyo waxaa meesha laisweydiinaya qiima ma la bixin karaa lacag ahaan zakaatulfidrigan ma loo bixin karaa lacag ahaan raashinkaba inta la iska daayo culimmadu waxay leeyihiin badankoodu maya waxaana loogu bixin karin xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam lacagna waa taallay raashinna waa yaallay nebiguna lacag ma bixin mana amrin lacaga kuwaan ka fiican oo dahab iyo fidla la isticmaalayo oo ka adag oo qashinkan iyo kuwaan maaragtay iska dhacayo warqadaha iska ah aan ahayn oo lacaga qiimale ah ayaa yaallay oo isticmaalkooda hadda adduunka yar yahayba lamana bixin raashinkaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegay xadiidka saxiixa dadkana u amray a'immada imaam ka mida baa wuxuu leeyahay lacag waa la bixin karaa wayna dhacdaa marmar dhan inayba lacagtu u nafac badan tahay masaakiinta oo haddii aad siisid lacag ahaan ay ku baahi bixi karaan laakiin haddaad raashinkan siisid aysanba heli karaynin adawaadkii iyo qalabkiioo mutawafira waxay ku karsan lahaayeen iyo waxay ku shidan lahaayeen iyo waxay ku cuni lahaayeen iyo wax la mida fii bacdi alaxyaan ama fii bacdi almasaa'il waa masale muhima iyaduna oo madhab baa qaba culimmada islaamka ka mid ah waxyaalaha la xidhiira soonka aakhirkiisa waxaa ka mid ah laba masalo oo kale labadaa masalo oo kale waxa weeyaan mid nebiga xadiidku noogu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam saxiixu muslimka ku yaalla ramadaanka qofkii sooma raaciya oo ku xijiya lix beri oo bisha shawaal la yidhaahdo ka dambaysa ramadaan waa nebigu wuxuu tilmaamay kaman saama dahra wuxuu la mid yahay qof sanadkoo dhan soomay adiguba isku dhufo xisaabta waa taqaanaa hal maalin markaad soontid toban jeer baa laguu laalaabayaa toban maalmood inaad soontay bay ka dhiganta lixdaa maalmood oo aad soontid laba bilood adoo soomay bay ka dhiganta ramadaankuna sanadka intii kale u ka dhigan yahay marka bishaas lixdaa beri waa fadli badan yihiin waana lix beri oo cajaa'ibah waxaa kuu bannaan maalinta ciidda lixda ku xigta inaad ka dhigtid waxaa kaloo kuu bannaan inaad maalinba meel ka soontid inta bishaan lagu jiro maalinba mid a maalinba meel bishaa dhexdeeda ah aadan isku xijin inaad cibaadada iskugu kaa xigto oo aad la wada timaadid oo naftaada iskuma hubtide maalmaha ciidda ka dambeeyaa ka dhigatidna aad bay u fiicanta laakiin bannaani ahaan way kuu bannaan tahay bisha meeshaad doonta inaad ka soontid waa lixdaa beri oo soomaalidu wadaca tiraahdo waa in la soomo waa lix maalmood oo fadli badan waxaa kaloo ka mid ah bishaan aakhirkeeda maadaama ay wadaac iyo sagooti iska tahay gebogebo ilaahay aa ramadaanka caabudaysay weeye kan ilaaha ku ah bisha shawaal haddaa inta ramadaan dadaashid oo masaajidka soo gashay oo sadaqa iyo daaca iyo cibaado iyo tahajud iyo taraawiix iyo soon la timid markii ciidda la gaadho aad howlahaada kale iska qabsatid oo cibaadadii xagga uga tegtid ilaahay maaha bil keliya mid la caabudo bil keliya mid la caabudo maaha subxaanahu wa tacaala sanadkoo dhan ayuu cibaadada mutaysay iyo xilli kasta iyo makaan kasta iyo meel kasta ittaqillaha xayumaa kunta meel allaale meeshaa ku sugan tahay ee waktigaa maraysaba ilaahay ka cabso subxaanahu wa tacaala ilaahay hayna ka dhiga kuwa ilaahay ka cabsada oo ramadaanka iyo taraawiixda iyo salaadda iyo sadaqadaba laga aqbalay barwaaqana allaahayna ku gaarsiiye iyo roob barakaysan ciidda waxaa ka mid a marka waxay dhaheen culimmada islaamku qofka niyeysan ramadaan markuu dhammaado inuu macaasi iyo xumaan u noqdo soonkiisu waaba marduud waxba ka soo qaad ma leh waxa ictibaara uu leeyahay ma jidho waxa ictibaara uu leeyahay ma jidho waxaa la doonayaa qofku inuu macnaha raabo ama niyeysto ama go'aansado daa'iman weligiis inuu ilaahay ku xirnaado uusan nacaasiin ilaahay inuu ku xirnaado uusan nacaasiin qofka marka niyeysan inuu xumaantii si qof maalan inta mara dahiray oo dhaqay oo nadiifiyey markii ay wasakhdii ka dhammaatay misna meel dacah iyo wasakh ku dhex tuuray waa shaqo khasaadhay qofkii ramadaan markii la nadiifiyey oo dembigiisii la dhaafay ilaa waxa weeye waa makfiro iyo raxmad iyo cidqu min annaar ramadaanku tobankan dambe weliba waa cidqu min annaar naartaa la iska xoreeya ilahay naartaa ina ka xoreeyo waa toban cajaa'ib ah oo laylatulqadrigu ku jiro oo habeennada isdheerow ku jiro oo fadli badan markaasaa dee qofkii sidaa usoo cibaadaysanaya markii ramadaankii dhammaaday haddou markii la dahiray oo xumaan galay waa aafo waa dhibaato waa musiibo low hadday og yihiin baa la yidhi dadku waxaa u xasilay ramadaanka ajar iyo hawaab iyo khayr waxay tamanin lahaayeen ama jeclaan lahaayeen sanadkao dhan ramadaan in looga dhigo sanadkoo dhan ramadaan in looga dhigo waxaad garan kadha adigu markaa meel ka shaqaysid oo ribaxa iyo faa'iidada dukaankaada soo galay iyo wixii la mid aad og tahay waad dareemi kadhaa laakiin waxaana waa wax qaybina ka ahoo waxa laguu qoray iyo inta aa helaysid iyo derajadaada meeshay joogto in lagaa aqbalay in kale lama socotid qofka fiicani ma aha baa la yidhi qofka iska tamaninaya iska jecel dhammaadka ramadaan uu dhammaaday oo dhaafay maaha waxayba samayn jireen dadkii salafu saalixa qayb ka mid a aad baa waxaa uga muuqan jidhay ramadaanku markuu dhammaanayo nooc isbeddelah markaasay dhihi jireen alla madaanan kala garanayn yaana ogeysiinaya kaa iyaga la aqbalay iyo kaan la aqbalin midk oo markaa kii la aqbalay aan u tahniidayno kii aan la aqbalinna aan u tacsiyeyno yaa noo sheega saasay dhihi jireen waa bil cajaa'ib ah istikfaar baa lagu khatimaabay culimmada islaamku leeyihiin iyo tawxiidka ayaa la badiyaa gebagabadeeda acmaashoo dhan baana istikfaartu fiican tahay in lagu khatimo acmaasha oo dhan ayaa istikfaarta lagu khatimaa markaas hameenka ciidda laftiisu waa hameen fadli badan oo ciidaha laba ciidood baa islaamku leeyahay ciidda weyn iyo ciiddan ramadaanka ka dambaysa waa hameen cajaa'ibah hameenka ramadaan ugu dambeeya intii ramadaanka oo dhan la soo xoreeyey oo kale ayaa la xoreeyaa baa la yidhi hameenka ciiddana intaasoo kale ayana la xoreeyaa oo ilaahay naarta ka xoreeyaa waa hameen cibaadadu ay fiican tahay oo in la nooleeyo oo la cibaadaysa ay fiican tahay aan lagu mashquulin iska tamashlayn kale iyo ma garanaysaa sawirro iyo waxyaalo ma garanaysaa cayaaro aan faa'iido lahayn iyo waxyaalahaas ma fiicna daaca iyo cibaado in lagu camiro ayaa loo baahan yaha baaraka allahu fiikum sakaatulfidrigii baan masale kaga noqonayaa waxa weeye maalinta ciidda iyo hameenkeeda wax ka faadila oo ziyaado ka ah waa inuu haysto qofku sakadaana ay ku waajibayso maalinta ciidda iyo hameenkeeda hameenku waa hameenka ka dambeeya hameenka hore maaha wax ka faadila iyo xawaa'ijtiisa kale gurigiisa iyo dharka u qaadan lahaayo dadka nafaqadooda ku waajibtay iyo ma garanaysaa wuxuu fuuli lahaayo waxaasoo dhan wax ka faadila oo laa'iq u ah oo u wada baahan yahay waa inuu heli karo hadduusan waxba haysan maya waxba laguma leh haddii qofku xoolihiisu meel fog jiraan isagaiyo aan xoola haysanna meel kala joogo xilligii zakada waajibkeedu yimid waxba ma hayso xoolihiisiina inuu gaari doono iyo in kale oo nabad ugu tegi doono iyo inay halaagsami doonaan iyo in kale warkama hayo waxba ku waajibi mayaan xoolaha laakiin meeshay ku maqan yihiin baa la fiirinaya inay jiraan marxalatayn iyo inay ka sokeeyaan marxalatayn hadday jiraan waa sidaa aynu u sheegnay waxba ku waajibi mayaan haddii laakiin ay ka sokeeyaan waa laga doonayaa waa inuu bixiyo zakadii qofka daynta lagu leeyahay zakaatulfidrigiina laga doonayo waqtigeedu soo galay wax u wada waasac noqon karana aysan jirin daynta ayuu iska bixinayaa walow dayntu mu'ajalba ha noqoto oo dayn muddo dambe ku muddaysan haba noqoto culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin addayn laa yamnac wujuuba zakaa dayntu mancin mayso inay zakadu ku waajibto zakadii waa laga rabaa zakadii qofkii waa laga rabaa waa masaa'il badan waxaa fiican qofka akrin kara xilli kasta cibaadada joogta meesha ka hadlaysa inuu akriyo wax muxaadaro iyo khudbo lagu soo koobi karo ma aha kitaabu zakaati ama kitaabu zakaati alfidri qofku inta soo bixiyo inuu ama yidhaahdo qof iyo akri oo ogaado masaa-isha ku jirdha oo dhan amaba ma garanaysa isagoo hadduu akrin karo uu akriyo marka bishii waa sagootinay waa jumcadii ugu dambaysay zakaatulfidrigaa xil weyn ha layska saaro lixda maalmood oo shawaalna ha la soomo habeenka ciiddaana cibaado iyo daaca ha lagu nooleeyo macaasi in loo noqdo iyo xumaanna ha layska ilaaliyo bacda ramadaan ha shayaadiintii baa la furayaa oo qofka rabaa inay duufsadaan oo ramadaanka xirnaa oo qofka ay haadaan ka tuuraan oo qofka inta uu soo cibaadaysa cibaadadiisa inay wasaq kaga tuuraan oo ka xumeeyaan ha layska ilaaliyo baaraka allah fiikum bishuna waa iskala socotaan wixii ka haray ama waa maalin ama waa labo maanta oo kale markay siddeed iyo labaatan tahay sagaal iyo labaatan bishu waa noqotaa maalin ka bacdi hadday dhalato la arko waa ciid haddii la waayo oo la arki waayo irkoo bannaan iyo haddii layna ka qariyo haba dhalato hadday doonto ilaa ilahay baa ka warqaba inay dhalatay in kale laakiin daruuri jidho nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam fain qumma calaykum haddii laydinka qariyo laydinka asuro ciddada bisha ramadaanka tirsigiisa soddon taam yeela soddon beri taam yeela oo bishu ama sagaal iyo labaatan bay noqotaa ama soddon oo wixii ilaahay kaa xarimay oo cunno ahaa maalin aan ramadaan ah ha cuninoo khudbada waayaday ku jidhay arrimahoo dhan waa khaatimada haa qofkaan ramadaanka hore usoo dadaalin ilaahay inuu khaatimadiisa wanaajiya laga yaabo hadda ha dadaalo maanta ramadaana jaanis baa haysaa waa lagu hubaa waa ramadaan birina waa lagu hubaa waa ramadaan habeenada udhaxaysa waa ramadaan intaa ha dadaalo ilaahay ha baryo ha toobad keeno haa markaasaa usoo soomanayd maalin aan ramadaan ahayn aan ahayn ciid ahayn ha isku afurin maalin ciidana ha isku soomi haa see ku ilaalinaysaa waa inaad raacday axaadiida nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilaa bisha waa la fiirshaa ilaahay baa qofka ku rakibay wuxuu ku fiirin lahaa oo qofka seheli karo aan dawlad awood leh u baahnayn oo aadaad casriya iyo qalab wax lagu fiirsho aan u baahnayn oo qofka miyiga jooga iyo qofka magaalada jooga u siman yihiin haa yasaluunaka can ilahillah qul hiya mawaaqiitu linnaas haa bilaha lagu weydiinayaa waxaa dhahdaa nebi allow waktiyaal bay dadka u yihiin la xisaabsado oo la fiiriyo oo lagu cibaadaysto oo wax lagu muddaysto oo wax lagu kala qorto halkaasaa la fiirinaya haddii la arko aada aragtid ama qof warkiisu soconayo oo caadila u arko dad markhaanti wanaagsan ah oo bishaan oo kale iyada laba nin ah waa lagu afuraya haddii la waayo ama dad fusaqa iyo aan warkooda la qabanayn oo xun oo aan maaragtay wanaagsanin diinta ku wanaagsanaan markhaanti ay ka kacaan amaba layna ka asuro oo la qariyo sida nebigu tilmaamayo iyadana markaa tirsiga ayaa taam yeelaysa adiga ma daruurtaasi ka hoosaysaa iyo inaysa ka hoosaynaya arrin kuu taalmaha waa wax qayb oo kaa maqan oo kaa qarsoon waxaad muuqdaal kugula khidaabay tirsiga tamyel baa nebigu yidhi nebigaaba ku dhahaya bukhaariga xadiiska muslimka ku yaalla haddii la idinka qariyo lacalla iyadoo dhalataaba lagaa qarin karaa ama maba dhalanba markaasna saasna bisha cibaadada ha loo taam yeesho oo cibaadada sida sharcigu amrayo ha loogu sugnaado haddaad soddonka inta taam yeeshid aragti waaga dambe bishiiba meel dheer ka dhalatay meesha dheer ay ka dhalatay ilaahay baa bisha ku tasarufaya adiga waxba kaagama jiraan ina allaha amadahu liru'ya nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa aragtida u dheereeya bisha ilaahay baa ku tasarufaya waa kan markay bishu dhalato waa qoolaab yar waa soo kobcaysaa waa soo weynaanaysaa waa soo weynaanaysaa dayax kaamilay noqonaysaa kabacdi gadaal bay u noqonaysaa qolaabkii bay u noqonaysaa waa tasaruf meel hoosaa mar laga dhalinaya mar meel dhexe meel mar meel kore saxaabada xilligeedi baa laysku qabta bil waa bil labo iyo bil saddex baa laysku qabta markaasaa nebigu yidhi ayu laylatin ra'aytumuuh goor ma aragteen buu yidhi a xadiidkii muslimka ku yaallay goor ma aragteen markaasay dhaheen leylata kadaa wa kadaa habeenkii hebel iyo hebel ahaa baan aragnay wuxuu yidhi waa habeen habeenka aragteen bay u sugnaatay xataa culimmada iyo kutubta waxay ka hadlaysaa qoraxdii aan weli dhacin oo gabalku sii dhacaya haddii bishii muuqato maxalaydii tagtay bil dhalataybaa oo leh mise wacaawada soo socota bille hadda fiqiga islaamka in la akrisaa loo baahan yahay oo shareecada ma garanaysaa culimmada laga barto oo axaadiida iyo qur-aanka la barto oo fiqiga islaamka la barto oo qofkii aan kaba diinta ka garanayn hadduu yidhaahdo maalan diintii baan ka jawaabayaa waa khatar ama isagoo aan waxba ka garanayn hadduu dhaho diinta aan wax ku xukumaya maalan qofka wuxuu yaqaan buu ama ka jawaabi karaa ama wax ku dhaqi karaa ama xugun qadiyad ka geli karaa qaadi ka noqon karaa habeenka soo socda oo lilayla almustaqbala la yidhahdo habeenka soo qaabilsan baa bisha iska leh ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala riddihiisa ilaahay hayna siiyo jannatulfirdowsana allah hayna ku abaalmariyo qolada baaburayaan ka gashaa albaabka macnaha laga cokonaado nebigu tilmaamo dadka sooman keliya iska leeyihiin oo kuwa sooman keliya markay ka galaan aan cid kale ka gelayna la xirayo oo lagu abaalmarinayo saa'imiinta halkaan soo gaajooday oo soo haraaday oo soonkooda ilaashaday ilaa soonka cunnada iyo cabidoo keliya la iska daayo maaha soonka waxaa ugu fudud baa la yidhi inaad cunnada iyo cabidda iska daysid inta kale o dhan baa ka adag xanta inaad iska daysid xumaanta inaad iska daysid cayaaraha xunxun oo meelahaas lagu magaranaysaa lagu cayaaraya iska daysid khayaano iska ilaalisid dil iyo dhac iyo boob iska ilaalisid ma garanaysaa waxaasoo dhan baa ka adag cunno iyo cabid in layska daayaa ugu dhib yar a marka albaabkaa kuwa ka galo jannada lagu martiqaado allahayna ku daro a naarta kuwa laga xoreeyay innaga iyo waalidkeena islaamka o dhan allahayna ku daro a sanadka sanadkiisa kalena ilaahay barwaaqahayna ku gaarsiiyo islaamka gaaladu dhibayso meelay joogaan adduunka dhibaatada allah ka dulqaado dhibaatada allah ka dulqaado inta islaamka dhibaysa islaamka allah ka dulqaado roob khayr qaba oo barakaysanna allah hayna siiyo ridbahaysana ilaahay hayna siiyo cafi iyo caafimaadna allah hayna siiyo diintana allah hayna ku sugo caqiidadeeda xaqaana allah hayna ku toosiyo cilmi naafica allah hayna ku manayso balaayooyinka iyo sharka iyo masaa'ibta iyo dhibaatooyinka dhacayana allah hayna ka xijaabo ramadaanka kuwii ma garanaysaa siduu ahaa ula yimid soonkiisa iyo cibaadadiisa allahayna ku daro salى اllahuma calى sayidina moxamed wasalaamu calaykum waraxmat اllahi barakaatu